wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa si rasmi ah u daafuray mashruuc cusub oo lagu taageerayo shaqo abuurka mashruucan ayaana diiradda saaraya dada muddo lagu tababarayay xirfadaha farsamada gacanta sida tulista alxanka soo saarista shaabooyinka iyo saabuunta ujeedka mashruucan ayaa ah in la xoojiyo fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo dadka kaleeto ee deegaanka si ay uga qayb qaataan horumarinta dhaqaalaha una helaan nolol dhaqaale oo waarta mas-uuliyiintii ka socotay hay-adaha jad iyo j i z ayaa ka hadlay waxyaabaha la baray dhalinyaradani waa objectiveka ama ujeedada laga leeyahay eventga keliya inaan caddeeyo tan ugu muhiimsan projectiga shiir at gizon level at gad level ujeedooyinkiisa waxyaalahaasoo dhan waxaa inoo shareexi doontaa g i z laakiin waxaan rabaa ujeedada laga leeyahay xafladan keliya ina caddeeyo projectiga b c mudduu soo socday activitiyo badan oo kala duwan baa la implementi gareeyey kuwa dhalinyarada focus garaynaya kuwa dowladda staffkeeda focus garaynaya kuwa beneficiaryga iyo idpska ritaniiska hosta community oo dhan focus garaynaya laakiin xafladan waxay khusaysaa oo keliya dadkii soo bartay xirfadaha gacanta dad waxay soo barteen toddobaatan iyo laba qof oo laba xirfadood oo isugu jira sida loo sameeyo unsiga iyo sida loo saaro cilaanka ujeeddada aan isugu darnay labada xirfadood waxay ahayd qofka u fududaato markuu suuqa galayo labadaba uu u shaqayn karo markasta inaan kor u qaadno fursadda uu suuqa ku geli karo dadna waxaa lasoo baray mechanikiska iyo drivinka oo isla socda mas-uuliyiintii ka qayb galay oo ugu horeeyeen wasiirka wasaaradda shaqada iyo wasiirka ah wasaaradda ganacsiga ee koonfur galbeed soomaaliya iyagoo uuna sheegay in mashruucan uu yahay mid muhim u ah yareynta shaqa la-aanta iyo dhiirigelinta hal abuurka ganacsiga ee bulshada koonfur galbeed soomaaliya
wadanku hadda wuxuu galayaa diflomaty ama horumar ama wadan walba wuxuu leeyahay wax soo saar gudaha annaga ka soomaali ahaan inta badan wax soo saarkeena meel ma gaadho marka sifa oo wax soo saarkeena kor oo u kaco waxaa muhiim ah in farsamada gacanta ama maxaanku yidhahdaa shaqada ay hayso wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inay dhalinyarta ka faa'iidaystaan rabaa marka ugu horeysa inaan halkan uga mahad celiyo hay-addaasi muxuu ahay g i z iyo gir oo aan isleeyahay waa xafladdan maanta waa bandhigoodii ama waa maxaa la dhihi jiray raggoodii mas-uuliyiinta hadday joogaan waa iidha iyo faanka soo ma taqaanaan in la faano maanta waxay u faanayaan dadka kale ee teefeedyada ama hay-adaha kale ee qarashka lagu bixiyo ee aan dadka gelinin sida dadka wax loo geliyey ayay tuseen maanta mashruucan ayaa la filayaa in uu wax badani ka tari doono shaqo la-aanta haysata dhalinyarada ku nool deegaanada kala duwan ee koonfur galbeed soomaaliya